darrada iyo tayada caafimaad ee hoosaysa ee ka jirta deegaanada soomaalidu waxay noqdeen kuwo raadad joogto ah kaga taga da'yartaa soo kacaysa inkasta oo qadarta eebbe ay qoran tahay haddana dhallinyaro badan oo laga yaabo haddii ay helaan adeegyo caafimaad oo xilliyeysan inay ka badbaadi karaan xanuunno naafeeya jidhkooda kuwaas oo kaga tegaya xaalado ay la noolaanayaan wakhti dheer iyada oo bishan disembar bilowgeeda loo asteeyey maalin dunidu ay xusto ama ay iska waraysato dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna bandhigga v o a sheekada laba wiil oo dhallinyaro ah oo midkood uu ku naafoobay xanuun ku dhacay halka wiilka kalena uu ku naafoobay dhaawac ka soo gaadhay weerar lala beegsaday gaadhi ay saarnaayeen isaga iyo qoyskiisu mustafe xasan cabdi cawad iyo maxamed muuse jaamac oo ku magac dheer maxamed haldoor waa laba dhallinyaro ah oo laxaadkooda ku waayey duruufo kala duwan oo soo food saaray mustafe xasan cabdi ka hor intii aanu soo gaadhin dhaawaca saamaynta ku yeeshay noloshiisu wuxuu ahaa mid nolosha ka leh himilooyin kala duwan waxaan xiiseyn jiray inaan businessman noqdo oo businesska galo marka weynaada insha allah kubaddana waan jeclaa aad baan kubadda u jeclaa walaalahay baan la ciyaar jiray gameka of course playstationka iyo waxaana ciyaaro haddaba sidee u dhacay weerarka xanuunka badan ee noloshiisa wax ka beddelay waa kan xasan cabdi cawed oo ah aabbaha dhalay mustafe
waxay wax u dhaceen shan iyo tobankii agost sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ayaa familiga oo magaalada muqdisho dhex marayo oo gaari ay wateen uu dhex marayo carruurtao dhamina saaran tahay oo hooyada iyo ilmo laba jir ah inta udhexaysa ay yihiin ayaa waxaa weerar ku qaaday niman hubaysan oo markii dambe markii la ogaaday noqday shabaab waxaana halkaa markaa dee niman baabuur wata ayaa baabuurka soo dhinac taagay deetana rasaas bay ku bilaabeen oo ku fureen halkaa allah arxame waxaa ku geeriyooday inankaygii weynaa bahdaa u weynaa maxamed waxaana ku dhaawacmay mustafe iyo cabiir oo labadaba naafo ku noqdeen inankii gaariga wada darawalkaasna dhaawac culus ka soo gaaro ilaa hadda inkastoo aanu ilaahay subxana watacaala wax naafa ay gaadhin haddana weli nabaradii weli dhakhtar ugu taga iyo laba inan oo kale marka gaarigu gaari weyn buu ahaayo dad badan baa saarnaa marka adigu saasaa dhaashilka u dhacay waxaana ka dhacay magaalada muqdisho wakti kadib maxaa iska bedelay nolosha mustafoo kale iyo cabiir oo kale dabcan dee waad garan karaysaa qof dhaawacmay oo weliba naafo noqday oo noloshiisi o dhan way isbedeleysaa laakiin alxamdulilah waxa ugu muhiimsan qofku meeshuu ka nool yahay waa niyadda iyo dareenka alxamdulilah waa dareenkoodu aad iyo aad buu u fiican yahay waana ku sabreen dhibaatadii dhacday class seven buu markaa gelayey iskuulladu ma furmin wuxuu bilaabay inuu iskuulladii wixii dhaafay oo dhan soo sameeyo wuxuu galay imtixaanka i g c s e lix maaduu qaatay shan ka mida eebuu keenay iminkana wuxuu wadaa e level oo iskuol online ahoo waddanka ingiriiska ku yaalla buu ka wadaa
waan gartay marka dabcan dee qof naafa a waad garan karaysaa laakiin mustafe wuxuu u dhaqmaa sidii aan waxba ka maqnayn ayuu nolosha la tacaamulaa waxaana rajaynayaa inuu guulka gaari doono fi akhiraba inkasta uu soo gaadhay dhaawac saamayn ku yeeshay noloshiisa haddana mustafe isma dhiibin ee nolosha hore ayuu usii watay mustafe oo haatan ku nool dalka istaga imaaraadka carabtu wuxuu bartaa cilmiga farsamada casriga ah iyo garaadka macmalka ah ee la horumariyey wuxuu sameeyey barnaamijyo dhinaca internetka ah oo ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence wuxuu naawilayaa in uu galo jaamacadaha dunida ugu wanaagsan isaga oo raba inuu aasaaso shirkad dhinaca tiknolojiyadda ah oo uu isagu leeyahay wallahi anu waxaas lahaa markiibaad bogsanaysaa markiibaad kacaysaa dakhtar turkiya lageeya waxaas lahaa markiiba ku daweynayaan oo dhowr bilood kadib khaas waad soconaysaa laanna man ogeen damageka spanal coota gaari aan la socon markii dhakhtar kuu sheegay ku yidhi dhaawac weyn baa ku gaadhay suuragal maaha inaad dib u socotid maxaad dareentay markiiba waan aqbalay wallahi alxamdulillah ilaahay waa isbaktiray hooyo iyo waalidiintu waa ila dadaadeen wuxuu dhahdeen waxa waa amar ilaahay qofku ilaahay jecel yahay waa imtixaanaa imtixaanka u sabir intaas qalbigayga waa gashay aad nooma fakerin noloshayda waan iska watay nolol cusub baad gashay dabcan oo ka duwantii aad ku jirtay sidii aad duruufta uga dabaalatid maxaad samaysay maxaad naftaada u sheegtay saddexdii sana ugu horeey waxbarasho mi jirin waxban baranin waxba dibna ma ka feker jirin aad waan soo kac cun seexun bay ahayd aad iyo aad bay uxumed saddexdii sana ugu horeeyey was not very active laakiin sanadkii saddexaad markaan waxbarashada bilaabay diintii waan ku adkaaday waxbarashadiina waan waday waxaan decide gareeyey inaan computer programming ka galo aan programmer noqdo halkaad maraysaa ninka waxaa marayaa machine learning baa maraya computer prediction sameynka wax tawaqoc kara waxaad siinaysaa data siinaysaa algorithm buu isticmaalaya halkaa wax tawaqocaya muxuu ahaan ko kale financialska waxyaabaha qof haddii salarigiisa boqol iyo konton yahay tawaquc karaa shaqadiisa tawaquc karaa wuxuu ku takhasuso waan gartay marka wuxuu u saadaalinayaa ama uu usii sheegi karaa waxyaabaha qofkaasi marka iyadoo la isticmaalayo xog laga ururiyey qofka yes
marka waa artificial intelligence yes exactly waa artificial intelligence halkii inaad ka gaadha dooni waxaa rabaa jaamacadda inaan marka hore gaaro jaamacadda ka baxo afarta sano jaamacadda dhameeyo masters ama b h d aan qaato computer science general iyo artificial intelligence inaan ku specializgareeyo marka xaggaad doonaysaa inaad ka baratid waxyaabahan jaamaca jaamacad adu england ama imaaraadka ingiriiska ama imaaraadka waxa jira dhalinyaro badan oo marka duruufo nololeed ay la kulmaan isdhiiba iyaga maxaad usoo jeedin lahayd waxaan usoo jeedin lahayd noloshu aanay easy ahayn dad nolol ka adag ku jiraa jira oo dadaal badan mindow world copka waxaan arkay inaan bilaa hoos ku dhashay laga wixii ka hoos ama calosh wixii ka hoosnimo ma laha intaas saasoo ku dhashtay marka muus dhiibin aabihii iyo waalidiintiina waa la dadaaleen akhirka wuxuu noqday qof qatar laga aqaano famisa world cupka xitaa soo dhaweeyey wadamadaas iyo laacibiinta ka sdibin dad ka adag nolol ka adag ku jira ayaa jira nolol ka culus oo aad u adag aduu yani qofka keliyata waxaas u dhacay matiin dhinaca kale maxamed haldoor waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa markii uu yaraa wuxuu lahaa himilooyin durugsan oo nolosha ah hase ahaatee waxa si lama filaana u haleelay xanuun wax ka beddelay noloshiisa muddo laba toddobaad ah oo uu xanuunsanayey wuxuu mar keliya ku war helay in aanu socon karayn oo dhibaato ka soo gaadhay qaybtiisa hoose ama lugaha maadaama anigu nin ku dhashay oo aan ahaa dadkaa usuudka jebin inay magaalo iyo qasar ku dhashaan waxaan doonayaa noloshii magaalanimada iyo reer magaalanimada aan horumarka gaaro magaalooyin badan tago oo caalamka maro oo markii laakiin de xanuunku igu dhacay toddobaadyo iyo isbuucyo iyo bilo ayay wixii aan ku hamiyey oo dhan yani wax margalay oo dee beenooday aanan rumayn karin haday noqoto inaan naftaygii aan soco oo naftaygii inaanan soco iska daayo arigii baa noqday qof la maamulo oo sariiryaala oo markay ugu yar tahay waxa u baahan karo koobiya ah qof ka sugaya haddii uu doonayo inuu musqusha galo qof sugaya marka wallahi hamiyo badan waan lahaa laakiin xaaladaasi igu dhacday waxyaaba badan baa ismaaciil ay soo xiray aan kuusoo
maxamed haldoor inkasta oo duruuftaas adagi ay soo food saartay oo uu noqday qof ku socda baaskiilka dadka lugaha naafada ka ah haddana muu noqon mid isdhiiba marka qadarka innagoo dee aaminsan oo islaam u ah ayaa waxaad jidaysay dadku waxa ugu badanayay dhahaa waxa weeye xanuunkaagu maadaama manajaajis ahaa badankan ay xumadi xumad xadkeedii dhaaftay loogu talagalay ay sababto haddii lagu mayri lahaa ama xumada lagaa jebinaa lagu qaboojin lahaa sidan xubnahaagu way dhaami lahaayeen oo wax laga yaabi lahaa in xaaladan xaalad ka duwan aad geli lahayd laakiin iskuma mashquuliyo oo koobamadaasi ma gasho waayo haddaad waxaad in badan u fiirfiirsato waxaad socoysaa waxaa laga yaaba inaad ku dambaabtada laakiin way way way jirta waa igu dhahaan wayna dhici lahayd laakiin sidan baa qornayd haatan wuxuu noqday qof ka dhex muuqda bulshada isaga oo tusaale u noqday dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba haatan wuxuu qoray buug ka hadlaya noloshiisa iyo sidii uu uga gudbay caqabado badan oo ka hor yimi horta dadka ay u fudud tahay waxa weeye dadka laxaadka kusoo dhasho uurka hooyadood kala soo baxaa alxaadiida qolada iyada gadaalka gaadhaa ee gadaalka dadka aad bay noogu adkay si gaara aniga way idigaysay oo xanuun badnayd oo inta markaa xasuusto alxamdulilah baan dhahaa xaaladaan galay markaan kuu tawiro ismaaciil oo waktigaa saliid baan jiifi jiray saliidta markaa jiifo gacmahayga iyo lugahayga iyo xubnaha jirkayga oo dhami may ahayn kuwa dhaqaaqaya soomaali waxay tahdaa balaayo weliba oo barasho leh waa la qabsaday oo dee raqda waa kula jeede waa lasoo kisaaxay alxamdulilah maantana waan ku faraxsanahay dee inaan kasoo gudbay maanta ka sheekay karo waxyaabihii oo guugaya hariwaa oo kale ayaa runtii anigoo warranaya xaaladda labada nololood nolosha dambe ee socodka aan soconaya yahay baaskiilka dadka loogu talagalay naasada ah iyo noloshii hore dee socodkaygu ahaa lugihiya caadiga ahaa ilaahay igu talagalay buuggaagan hadhiwaa kansuko inaad noloshaada kaga sheekaysid maxaa kugu dhiirigeliyay maxaad ugu tala gashay inuu fariin noocee gud ujeedooyinka ugu badan aan markaa la kulmiya waxaa jira dhaliilo badan oo su-aalo badan iga weydiiyey sideed waxaan iga soo gudubtay oo weliba adlo u badan oo markay ugu yar tahay ismaaciil oo dadka niyad jabsan oo nolosha qawaday oo le wa waan aad baanu nolosha uga fiirsanay marka waxaan tiri maadaama wax badan waa aragnimo isku tuhumayso dee hala dhimana dadka u qoro dhiirigelina ha u noqoto kadayda maaha waxaan dhalisay iyo waxaan bugaa kasoo akriyay waa wax aniga igu timi shaqooyinaan raadiyey iyo kuwo aan helay iyo kuwo aan ku guulbaraystay badan wixii intaas ku abuuriyey baan buug ka dhigay taasi waa dhiiri marka koowaad waxay dhiirigelin tahay kuwa lamidka ah ee xaaladan ama ku jira ama aan aan doonaya inay ka baxaan oo keliya xaafadooda uun ka suga in cuntada inta loo soo sameeyo ay cunaan iyo dhalinyartii kale dee ah kuwa dadka ugu badan ee iyaguna doonaya inay dhiirigelintaasi u noqoto qodobka labaad oo ah inaan meel walba ka sheego waxa ahaa ismaaciilow anigu si toos ah oo dhab ah umaan ictiraafin umana aqoonsan inaan weligay sidanaan ahay laxaadliyida a ahaado rajaan ka qabaa inaan mar labaad socdo rajaan ka qabaa inaan laxaadkayga dib u helo silaacinooyinka socodkii iska ahaa iyo istaagii iska ahaa unbaa meeshii ka baxaya maanta idaa haddaan garabka adiga ku qabsado xoogaa waa socon karaa inkastuu dee dhidigu yahay oo aanan in badan socon karin marka waxaa jira haddii bal dhakhaatiirta caalamka waddankeena dhakhaatiir la-aan baa jirta bal xaalada bay arki ahaayeen way kusoo quusan lahayd oo uma waxa lagu odhan lahaa waxbaa lagaa qabanaya marka buugga waxaan tiri wixii dhaqaale kaa soo gala marka lagaa iibsado bal xaaladaada kusoo eego bal gidaarka soo qaado bal wax lagu dhaho haddiiba dhalinyaro badan oo baahiyaha gaarka ah qaba ay ku samraan duruufaha soo food saaray islamarkaana ay dadaalaan haddana waxaa weli garbaduub u xidhay in aanay magaalooyinkaas soomaalidu u diyaarsanayn dhul ay ka heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin waxaa jira adeegyo dawladeed ama kuwo ay leeyihiin dad gaar ah oo loo qabanayo guud ahaan bulshada oo haddana ku yaalla guryo dhaadheer oo aanay geli karin qaar ka mida dadka qaba baahiyaha gaarka ahi aniga markii koowaad anigoo ka hadlaya markaa waxbarasho raadiyey ilaa laba iskuul oo aan ka balan lahaa saxaafadda waxa iga hor istaagtay jaranjartaas waxyaabo badan oo ay ka mid tahay haddaad cisitaal tagto haddaad bandhig boys tagto haddaad maxkamad tagto arrimaha dowladda dadalkoodu maaha kuwa u qaabaysan uu adeegsan karo mana le sallixii ama kaabadii ama raamkii baaskiilka aan ku soconnaa uu leeyahay sheekada maxamed haldoor iyo mustafe xasan cabdi cawed waxay ka tarjumaysaa nolosha boqolaal dhallinyaro ah oo dhashay iyaga oo bid qaba hase ahaatee duruufo kala duwani ay dhaawac u geysteen noloshooda balse aanay isdhiibin oo hore uga socday dhegaystayaal intaas waxay naga eeg barnaamijkeennii bandhigga v o a tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh